raxiim aada ad umahadsan tahay anigu ma dhahay sida adeeda u dhigtay dhihi maayo mucaaradka aad jira ma lihi kala aragti duunaasha un baan ku tilmaami karaa arrimaha aad sheegaysid marka keliya waxaan leeyahay waxa weye dee kala aragti duunaashada ceeb ma laha ceeb ceeb waxay leedahay kala aragti duunaashu ma laha midna waa fiicnaan laheed oo aniga hadda dadkaas oo hadda shirarka ka qayb galna mihi wixii laga hadlay inaad ii sheegto faahfaahin aad u siisto aaday u fiicnaan lahayd
xildhibaane sidaan la wada soconno waxaa jira mas-uuliyiin xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii hore oo qaarkood doorashooyinkii u dambeeyey ee madaxtinimo u tartamay oo in dhowaanahan muqdisho shirar ku lahaa warar hoose oo soo baxaya oo ku aadan in la qabanqaabinayo mooshinna waa uu jiray arrimahaasoo dhan marka laisku soo duubo xilligan ka warbixi iyadoo baarlamaanka uu xirmi rabo iyo diyaarinta mooshinka la hadalhayo oo bulshadao dhan isha ay ku haysa waa mahadsantahay walaalow aniga hadda wax mooshin ah oo aan ogayo baarlamaanka la keenay ma aan ogsooni baarlamaankana hadda lix iyo tobanka wixii ka dambeeya waa xirmaya oo wax saddex maalmood afar maalmood ay ka harsan tahay mooshinkana sidiisa xildhibaanka wuu keeni karaa waa fikirka xildhibaankaas wax ku cabiro ayaa mooshinka uu kamid yahay wuu keeni karaa laakiin waa in reason uu leeyahay oo sababaysan yahay ma aha wax oo xakuumadda in la qalqal geliyo la yidhahdo mooshinaa la keenaa madaxweynaha laga keenaa ra-iisul wasaaraha laga keenaa waxaasoo dhan xal noqon mayso marka qofka xildhibaanka waxaa loogu talagalay iddiisa iyo maskaxdiisa oo midaysan in aragtidiisa isku soo gudbiyo xildhibaan kale oo kolleegiisa uu ku qanciyo oo jira waxaan barnaamijkan saanayo idin yahay laakiin in laska hadlo la yidhahdo ama saxaafadii la yidhaahdo muxuu ahay ay ay baahiso waxaana jirin ama waxaanan wili baarlamaanka soo gaarin ama wax noqdad ay xildhibaanada ka doodeen aan ahayn anigu waxaan qabaa in la baafi la baahiya inay qalata laakiin waxaa saxaafadoo dhan ay baahinaysay mas-uuliyiin aada looga yaqaano bulshada dhexdeeda oo kulamo leh qaarkood xitaa horay siyaasad ahaan u kala fogaa oo hadda meel ku wada sugan kulamadaas oo dhan waa waxba kama jiraan miyaad leedahay xildhibaane maya hadda fir horta marka ugu horeyso sideedaba siyaasadda ma ma ma lagu kala tago siyaasad laguma kala tago maanta aad kala fikir dugnaanaysaan beriyaad isku fikir noqonaysaan siyaasadu ma aha mid qofku markuu siyaasiga yahay maanta haddii aan isku fikir ahaanayn inaan kala tagna maaha haddii shalayto ay labadaas hadda garabood sheegaysa ay kala aragti dugnaayeen waxaa suurtagala maanta inay wax isku aragti ka yihiin isku aragtidaas ay ka yihiin waa inay nuqdada iyo waxa ay ka doodayiin iyo waxa ay muxuu ahay rabaan baarlamaanka inay soo bandhigaan inay isku qanciyaan laakiin anaga hadda xilligaan la joogo ma aan ogsoonay wax ay isku qanciyeen iyo wax kale gruubka aad ka hadlayso marka laakiin waxaa dhab ah in muxuu ahay xildhibaanadu xaq u leeyihiin ka maskaxiin iyo muxuu ahay inay wax saxaan inay wax toosiyaan midda la diidayo oo aan xaqna ahayn waxa weeye in muxuu ahay madaxweyneha arki waayey iyo ra-isul wasaarihiia albaabka iga xirtay iyo fikir wax oo dana oo gaar ah ku salaysa in qofka inta isku xanaaqo